wasiirka dowladda federaalk ee macdanta iyo batroolka ninka lagu magacaabo cabdirasaaq cumar maxamed ayaa isagoo la hadlayay saxaafadda waxa uu tilmaamay in gabagabada bishan ugu soo wajahan ee setembar ay soo gaarayaan xeebaha soomaaliya baarayaal turki ah oo uu sheegay inay sahminayaan shidaalka soomaaliya isagoona intaa sii raaciyey in sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka ay howsha shidaal qodista ah si rasmi ah uga bilaaban doonto xeebaha badda soomaaliya wuxuuna arrintan ku tilmaamay inay qayb ka tahay heshiiskii ay la galeen turkida sidaad la socotaan waxaan rajaynaynaa bishaan soo socoto aakhirka bisha sebtembar in uu yimaado markabkii samayn lahaa seismic data ka waxayn lahaa badda soomaaliya turkida heshiis aan turkiga la soo galnay markabkaas seismica muddo laba bilood ilaa iyo saddex bilood ay ku qaadanaysaa sidaan rajaynayno kadibna waxaan rajaynaynaa bilowga sanadka soo socda labada kun iyo shan iyo labaatanka in si rasmi ah shidaal oo qodaalkii loo bilaabo tijaabada ahaa dowladda federaalk uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa horay badda soomaaliya waxa ay ugu wareejisay dowladda turkiga taas oo qayb weyn ka qaadanaysa boobka lagu hayo khayraadka ummadda soomaaliyeed waxaana arrintan sahminta shidaalka xeebaha soomaaliya ee ay samaynayaan turkida ay qaybo ka noqonayaan duulaanka dhaqaale ee dowladaha shisheeye ay ku hayaan dadka iyo dhulka soomaaliyeed waxayna dowladda turkiga oo iska dhigaysaa mid wanaaga u samaynaysa shacabka soomaaliyeed ay kaalin weyn ku leedahay boobka ay shisheeyaha ku hayaan soomaaliya iyadoona bulshada magaalada muqdisho kala wareegtay goobo ila dhaqaala u ahaa oo ay noloshooda ku marayn jireen sida garoonka diyaaradaha iyo dekedda